madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa habeenkii xalay ahaa ka qayb galay waa markii ugu horreysay munaasabad loogu magacdaray kulanka madaxweynaha iyo maamulka gobolka banaadir munaasabadaasi oo lagu qabtay degmada heliwaa ee magaalada muqdisho waryaheena muqdisho axmed xasan colad ayaa warbixin arrintaasi nooga diyaariyey ibraahim xasan daanduray ayaa soo jeedinaya
iyadoo goobta munaasabaddaasi ay ka dhacday ammaanka si weyn loo adkeeyey loona ilaalinaya ayaa waxaa ka qayb galay munaasabadda xubno ka socday labada gole ee dowladda federaalk ee soomaaliya mas-uuliyiin ka socotay maamulada gobollada sida jubbaland puntland galmudug iyo qaar kale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xasan maxamed xuseen muungaab ayaa ka hadlay xaaladda haatan ay ku sugan tahay magaalada muqdisho magaalada muqdisho waxay ku sugan tahay xilligan jawi nabdoon deganaasho laysku hallayn karo ay ka jirto hawshaasna waxay ku timid fadliga ilaahay ka sukoow ciidamada nabadgelyada gobolka banaadir booliiska gobolka banaadir iyo nabad sugidda gobolka banaadir iyo maamulka gobolka oo iskaashanayo habeenii maalin u taagan ayay ku imaatay ilaahay ka sukoow madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in deegaanka hiliwa uu mar ahaan jiray meel halis ah oo amnigeedu uu aad u xun yahay magaalada dhibkuna ka bilowday waa meeshii ugu dhibka badneeday amni darradu ay ka bilaabatay dhibka ugu daran ay ku haysay shabaabku ay maxaan ku rahdaa ukumaha dhigteen habeeno badan badan badan badan oo magaalada muqdisho waxaa soo maray meeshaan nalna aanu ka iftiimaynin rajana aan laga qabin intaana qof inuu dhaweyna isugu timaada meeshaan la joogo iska daa daafaha magaalada iyo dhinacyadaa ka iska daa halkaanu hadda magaalada bartamaheeda meelaha lagu tilmaamaa habeeno badanoo sidaas ah soo marta alxamdulilah caawa meeshaanay joogtaa habeenada ka dambeena way kasii hagaagi doontaa sidoo kale madaxweynuhu wuxuu sheegay in amnigu uu yahay furaha nabadda iyo horumarka la'aantiisna aanay jiri karin aqoon caafimaad iyo horumar intaba arrinta amniga marka amnigu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha aqoonta iyo xirfadda iyo maxaanku yidhahdaa istiraatiijiyooyinka in loo dejiyo oo lagu dhaqangeliyo u baahan uu ka mid yahay yacni inta kaloon sheega oo caafimaad leh oo tacliin leh oo biyo leh oo bilicsami leh oo maxaanku yidhahdaa dhaqaalaha oo kor u kaca leh waxaasoo dhan saldhigga ay ku fadhiyaanay ku dul taageen waa amni haddaanu amni jirin iskuul ma jiro isbitaal ma jiro dhaqaalo horu maraya ma jiro bilicsame ma jirto karaame iyo maxaanku idhahdaa sharaf ku noolaasha ma jirto kulli waan wada garanaa marka waa inaan amni helnaa horta waxaan xoog iyo xoolayo caqli leenaha waa inaan isugu geynaa amniga madaxweyne xasan sheekh maxamuud mar uu ka hadlayey arrimaha dib u heshiisiinta waxa uu sheegay in dalka haatan ay ka socdaan shirar looga hadlayo maamul dhisid iyo dib u heshiisiin kahana qaada dalka oo dhan si loo helo dowlad rasmiya dalka soomaaliya guud ahaantiis waxaa ka socdaa wada tashiyo wada hadal dib u heshiisiin maamul dhisid shirar kala duwan ayaa jamhuuriyadda muxua qaybeeda kala duwan ka socda oo caawa dad soomaaliyeed ay wada fadhiyaan oo ay u tashanayaan meeshaas deegaankaas iyo deegaanada dadkaas ay ka yimaadeen sidii maamul ay raalli ka yihiin oo aayahooda iyo mustaqbalkooda ku hogaamiya u yeelan lahaayeen taas ayaana markaa noqonayso tii isu keenaysa dalka oo dhan oo muxuuha isugu imaanayey oo federaalismka uu ku dhaqangelayey oo dowlad midaysan oo soomaaliya ay yeelato oo xukunkeedana uu baahsan yahay oo ilaa meesha ugu hoosayso dadku talada ay ku wada jiraan ay u yeelayeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ugu dambayntii waxa uu sheegay in la gaaray xilli magaalo madaxda soomaaliya ee muqdisho ay waddadii hagaagsanayd cagta saartay loona baahan yahay in shacabka soomaaliyeed ay ka qayb qaataan horumarinta iyo nabadda muqdisho
aad iyo aad buu mahadsan yahy ibraahim xasan daanduray oo inoo soo jeedinayey warbixintii wariyaha v o eda ee muqdisho axmed xasan colaad uu inooga soo diray halkaasi kuna saabsanayd madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kulan la qaatay gobolka banaadir lagagana hadlayey amniga degmada heliwaa ee magaaladaasi